yeesheen xeryo cusub oo ciidamada lesniyada ay ku tababarayaan oo ay leeyihiin waa ciidamadii jubbaland waana dib kale oo ku soo kordhay gobolka oo ay leeyihiin waa annaga waxaan u naqaanaa inay ciidamo beeleed yihiin haddaan lugaha kala soo baxnay ciidamo beeleed iyo dhibkoodi haddaan lugaha kala soo baxnay haddana waxaad moodaa ciidamada kenya inay arrintaas dib ay loogu celin rabaan mandera meel mandera meel furumay la yidhaahday ka fureen mandera mandera meel furumay la yidhaahday ka fureen ceel waaqna waxay ka fureen xeradii ciidanka meel ay hadda degan yihiin oo ciidamada kenyaanka ay degeen oo eelaboor ah waxa waxaa sameynayeenna dabcan saa u malaynayo ciidamo kenyaan oo amisooma ma ahan waa ciidamo kenyaan oo reekiya oo dawladda kenya ka amarqaato oo magaalada ceelqaalow la yidhaahdo mandera zaarito waa laga keenayaa meelahaas kenya oo dhan ay kasoo furahayaan waa ciidamo beeleed loo abuurahayo soomaaliya inay qasaan oo la yidhaahdo waa ciidamo jubbaland waana ciidamo taabacsan axmed madoobe si aan ognahay oo uu ku soo gurahayo meeshaas